guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa wuxuu maanta booqday xafiiska wasaaradda gargaarka jubbaland guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta ayaa waxay ka wada hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada u baahan in gargaar la gaarsiiyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa waxaa xafiiska ku booqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka jubbaland guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa waxauu ka warbixiyey gargaarka ay gaarsiiyeen jubbaland iyo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland hay-adda maalinta masiibooyinka oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka waxaa waaye arrimaha xasilinta ay qeyb weynka leeyihiin khaasatan qeybta emergency-ga meel allaale meeshii la xoreeyo waxaan geynaa wax allaale wixii gargaara adeeg bulshada haddii ceel uu ka duunsan yahayna wixii ceelkaasi looga qaban karaa looga qabtaa waa ogtihiinoo cadowgaanu inta badan meelaha oo ka tegaayo wax allaale wixii adeeg bulshada sii yeelay waa sii baabi'inayaa ama ceelasha ama ha noqoto raashinka xaggooda shalay oo uu ra-iisul wasaaruhu joogay wasaaradda gargaarka ee maalinta masiibooyinka jubbaland iyo sodma waxaan ka qaybinay ilaa iyo sagaal boqol oo qoys oo raashin ah buulo xaaji oo runtii dhowaan la xoreeyey marka aada iyo aadaan runtii mudane wasiir adiga iyo tiimkaaga idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta qurxan oo la ugu sameeyey jubbaland khaasatan wasaaradda gargaarka ee maalinta masiibooyinka iyo shaqada culus oo haysaan haddii ilaahay yidhaahdo shaqo wacan waan idinla shaqlin doonaa wax allaale wixii dalka laga qabanayane saasaan iska kaalmaysanayna